waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali waa wasadaha xasan walaal islamic council victoria ama golaha muslimiinta ee victoria waxa uu matalaa muslimiinta gobolkan victoria oo lagu qiyaaso inay yihiin ilaa laba boqol oo kun oo qof waa hay-ad ku salaysan membership ama xubinimo waxaana xubin ka ah lixdan iyo saddex xubnood oo ururada islaamka ah ka jira victoria waxyaa adeegyada ay fulisana waxaa ka mid ah iyada oo haysa barnaamijka chaplainsiga ama latalinta oo ka shaqeysa xabsiyada sidoo kale waxay leeyihiin barnaamijyo loogu talagalay dhalinyarada haddii ay noqon lahayd xagga shaqada iyo shaqaaleysiinta amaba adeega bulshada sida dumarka iyo caruurta intaba marka waa hay-ad jirsatay inka badan afartan sano intaasna mateleysay muslimiinta midaysana dhammaan muslimiinta victoria waa gartay waxaad moodaa muran weyn inuu ka dhashay shaloo dhan warbaahinta gaar ahaan gobolkan victoria iyo waddanka guud gaar ahaanba looga hadlayay marka bal murankaas waxa uu ku salaysnaa haddaad in yar noo dulmarto murankaasi wuxuu ku salaysnaa warbixin ay qortay jariiradan herow san kasoo baxda australia ayada oo soo qaadatay submission amaba warbixin ay u gudbisay jamciyadda islamic council of victoria national inquiry oo looga hadlayay sidee waxaa looga qabtaa arrimahan argagixisada iyo islaamka nacaybka ka socda islamophobia ama islaam nacaybka marka ma ahayn codsi i c v da ama islamic council of victoria uu u gudbiyey gobolee goboleedka victoria ee wuxuu ahaa public inquiry ama warbixin talo ay i c v da u gudbisay sidii loola dhaqmi lahaa dhalinyarada muslimiinta ah ee laga yaaba in ay qabaan fikri fikirka xagjirka ah marka i c v da orahdii ay isticmaashay ama taladii ay soo jeedisay ee ay usoo dee usoo jeedisay dowladda federaalka ama tan dhexe ee australia ayaa waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada loo sameeyo qaba fikradaha xagjirka ah meelo ay ku wada hadli karaan oo ay kala hadli karaan dad culamo ah ama aqoon u leh diinta islaamka amaba ah kuwa professionalska ama xag noqoto xagga psychologist ama xagga maskaxda ama arrimaha bulshada inay kala hadlaan ra'yigooda ay qabaan si markaa looga soxo tiiba marka herolsanka lagu soo qoray waxaad moodaa markaa in xasaasadaha jiro awgeed iyo dhacdadii isniintii hore wiilkii soomaaliga ahaa uu ku lug lahaa in ay markaa taa abuurtay political tension ama xasarad siyaasadeed oo premierkan victoria iyo wasiirka arrimaha bulshada victoria intaba ay ay ka hadleen oo ay yidhaahdeen haddii codsigaas uu jiro oo xagga dhaqaalaha dowladda victoria ku bixin mayso dhaqaale in la sameeyo meelo sida ayagu hadalka ay u dhigeen lagu faafiyo amaba looga wada hadlo fikradda nacayb oo kasoo horjeeda galbeedka waa garta marka sida hadalka hadda aad u dhigtay iyo weliba sida warbaahintu ay u qortay waxay ahayd in i c v ay dalbatay maaliyad ama lacag meel loogu sameeyo ay isugu yimaadaan dhallinyarada arrimahaas ama fikradaha xagjirkaa qaba si ay caradooda meeshaas ay ugu carab baxaan oo fikradahooda ay isu dhaafsadaan taasna waxaad moodaa dowladdii iyo dadka inay ka caraysiiso ay leeyihiin lacagta dowladda ama canshuurbixiyaasha lagu bixin mayo niman xag jira oo iyaga weliba laysu keenay oo cadaawad noocaasa ku jirto waadada sidaa u dhigeen waay laakiinse codsi ma ahayn i c v da codsi ay u gudbiso dowladda ma ahayn wuxuu ahaa national inquiryga oo dowladda federaalka stateka hataa ma ahayn sidee loola tacaali karaa waxay fiirinayaan xagjirnimada ama waxay yidhahdaan extremismnimada iyo sidoo kale islamophobia muslim nacaybka muslim nacaybka iyadana way fiirinayaan marka codsi uu gudoomaya laakiin herolsank siduu u qoray ayaa saas ahayd wax badanna lama hubsanin shalay i c v da galabtii waxay qabatay shir jaraa-id oo ay ku cadeynayso in waxa ay dalbadeen uusan ahayn codsi dhaqaale oo u ahaa laakiinse inay kaga qayb qaataan raaya ururinta sidii looga hortegi lahaa fikr fikirkan xagjirka ah ee dhalinyarada muslimiinta ah qaarkood saameeyey waddanka marka taas baad moodaa in uu ka dhashay isfahamwaaga waa runtaa laakiinse xasan dowladda victoria weliba premierka si adag ayuu ooga hadlay waxa uu weliba ku daray in gobolka victoria dowladeeda dowladdiisa ee gobolka victoria ay dib u fiirin doonto dhaqaalihii ay siin jirtay ururka islamic council of victoria ama i c v da waa gartay ma jiraan barnaamijyo hadda ururkan uu ku lug leeyahay oo ka shaqeeya isla arrimahaas edhalinyarada la doonaya in laga laga leexiyo xagjirnimada
wax barnaamijyo hadda oo socda uu ku lug leeyahay ma jiro sida laga yaabo inaad og tahay wasiirka xabsiyada ee stateka questions ministerka ayaa baarlamaanka ka sheegtay in islamic council victoria la siiyey maaliyad ama contract gaaraysa ilaa lix milyan oo dollar muddo afar sano ah taas laakiinse i c v da waa ay beynisay oo waxay tiri barnaamijkaas annagu lukuma lihin wuu jiray in ama kawada hadal ah in qayb ay ka noqoto i c v da barnaamijha caynkaasa laakiin i c v da sidii ay ka sheegtay idaacadda s b s qaybteeda t v gaba diyaar uma ah inay ka qayb qaadato howlaha caynkaasa dhacdadan sida warbaahintu ay u qortay iyo sida markii hore i c v du aad sheegtay qoraalkan ay national inquiryga u gudbisay saameyn intee la eg bay ku lahayd dhacdadii isniintii dhacdada wiilka soomaaliga uu ku lug lahaa waxaan isleeyahay idaacadaha waddankan ka jira weliba qaarkooda conservative-ka ah ayaa isku xiray labadan waxaa xusid mudan xasan in submissionka i c v da ay gudbisay uu ahaa muddo bil iyo xoogaa ka hor ah ma ahayn marka mid hadda ah laakiinse waxaad moodaa labadan tan hadda dhacday iyo tan in la isku xiran dadka qaarkood sidoo kale waxaa ka caraysiisay war-saxaafadeedkii ay soo saartay i c v oo ay ku sheegtay in lagu degdegayo in falkii dhacay lagu tilmaamay inuu yahay mid argagixiso ah maadaama yarkii geystay uu lahaa dhibaatooyin kale oo aan ku salaysnayn diin ama ha noqoto xagga maandooriyayaasha marka taas baad moodaa saxaafadaha qaarkood laftoodu in ay buunbuuniyeen oo ay u arkeen in i c v du ay yaraynayso ficilkii dhacay oo ay ku riixayso mid ah mid aan ahayn argagixisanimo waa gartay tan u dambeysa golahan muslimiinta victoria waxaa igu tiri lixdan iyo saddex xubnood buu ka koobanyaha imisaa soomaaliya adiga doorka doorkaa ugu samxiya
waxaa xubno ka ah afar jamciyadood oo soomaaliya doorkaygu anigu waxaan ku jiraa boodhka ama golaha sare ee i c v da
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali